Doctor Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa bulshada magaalada Beledweyne ugu baaqay inay ka digtoonaadaan infakshanka ku dhaca wadnaha. Xanuunka ayaa qofka ku sababi kara dhimasho waa haddii aan laga daweynin. Doctor Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sida uu ku iman karo infakshanka ku dhaca wadnaha iyo saameynta uu keeni karo.
infekshanka wadnaha sida hadda infekshanka jirada maxay ahayd yani meelaha kaleba ugu dhaco wuu ugu dhici karaa Ag- maxay ahayd wuxuu ugu duwan yahay bes wuxuu ugu duwan yahay halka uu ku yar yahay oo wadnaha simbiri yacni percentageka inta waa waa yar tahay waxaa laga yaabaa saddexdii bilood labadii bilood mar inaad qof aragtid oo qabo eh, endocarditis ama pericarditis eh, wadnaha infection ka qabo ama biyo ay ka galeen marka jeermis le un ku xarooday oo muxuu ahaa xagga dhiigga hala socdo ama asaga ha ka abuurmo ama maxay ahayd en, meel kale ha uu yimaadee qaabkaas uu ku galaa jeermiska siyaabo kala duwan uu kusoo geli karaa wuu fududahay un en, suu kusoo galo xagga qoomka kusoo geli karaa tonsilitiska dadka uma maleeyaan laakiin mm, en, muxuu ahaa xagga dhuunta iyo inay wadnaha iyo isla xiriiraan en, qofka asagoo quuman iyo waxaas qaba oo tonsilitiskiisa yacni eh, quumankiisa ay jiran yihiin oo qanjiradaas ama tonsiliska ay ay- ayaga ay qabaan caabuq ay qabaan caabuqaasaa wadnaha u gudbi karo jeermiskaasaa gudaha geli karo kaasaa keeni kara marka infection yacni hal cudur le ma aha markin xagga wadnaha markuu yahay waa badan yahay laakiin xagga sanbabka markuu yahay waa yar yihiin neeftoo kalea keeni karta yani masalan asmada dadka waxay u yaqaaniin neef ay u yaqaan laakiin cudurka cudurrada waa kala duwan yihiin En, asthma waxaa jirta wadnaha la xiriirto asthma waxaa jirta sanbabka ah asthma allergic ah jirto oo xasaasiyad ah jirto oo qofka uusan sa- sidoo kale uusan neefsan karin neef badan ma qaadan karo haddii marka exercise looga daro ama orod looga daro uu neeftuuraya daqiiqadba laba talaab aan soo qaadin uu neeftuuraya marka sidaas daraaddeed marka hadba waxay ku xiran tahay meesha ay ka socoto problemka meesha uu ka jiro halka oo yacni ma taraakida oo tubooyinkii neefta miyaa mase sanbabka waa naftiisa mase wadnihii waa ama xeedada waa ama dhiigga waa Xanuunada ku dhaca wadnaha oo ka mid ah cudurrada halista ah ayaa bulshada lagula taliyaa inay tagaan xarumaha caafimaadka si ay ula socdaan xaaladooda caafimaad loogana hortago waxyaabaha keeni kara wadna xanuunka.